gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani xirsi cali xaaji xasan ayaa sheegay in gurigiisa weerar qorsheysan lagu soo qaaday isagoo aan joogin goobta waxaanu warbaahinta u sheegay in xukuumaddu ka dambeysay gaar ahaana wasiirka gaashaandhigga uu sheegay inuu isagu lahaa gaadhiga gurigaygii oo wax weerar qorshaysan u muuqda uu la kulmay anigoo ka maqan lasoo weeraray gaari la geliyey gaari si qorshaysan loo geliyey maaha markii koobaad waxaa ka horreysay habeen saddex habeen ka horreysay in gurigayga dad la soo diray ay dab ku qabteen oo taayirinta la soo qaaday dab ku qabteen markay dabka ku qabteen iyo kanu xidhiidh bay leeyihiin kan waxa u yimi sidaa iminka inamadu ii sheegeen surdoonkaa yimi isla dhacdadiiba gaarigii lama qaban lama baadhin inamadii masaajidka joogay ee gaariga la jiidhay baa qaarkood layidhi maxaa u sawirteen waxay muuqataa weerar qorshaysan oo ay dowladdu ku tala gashay oo ay doonaysa inay ku cabsi geliso ma aha labadaasoo keliya waxaa ka horreeyey oo ku saddexa in aniga iyo madaxweyne musharax madaxweyneah iyo musharax madax ku-xigeenka markii ay dhacayeen dhallinyaradii mudaharaadka u soo baxay inay inay sameeyeen gaadhi inay damceen inayna jirsiiyaan waxaasoo dhammi waa cabsigelina doonayna lagu cabsigeliyo waxaanu leenahay waxaad doonaysaan dila waxaad doonaysaan xidha waxaad doonaysaan qaada waxaasuna cabsigelin maayaan intaad doonto soo kaxayso ilaa hadda nimanka sheeganaya amni baanu ilaalinaynaa ee ku celcelinayey ee lahaa amnigaanu ilaalinaynaa amniga muwaadiniinta aanu ka midka nahay ee intaasoo dhacda dhacday marraba kamay jawaabin kamay jawaabin gurigayaga la gubay ee dabka la suday kamay jawaabin gurigayagan iminka waxa weeye dhacdadan ku dhacday ee la dumiyey gaadhiga dumiyey waa gaadhi dowladdu leedahay wasiirka gaashaandhigaas dhinaca kale cabdiqani maxamuud caate ee wasiirka wasaaradda gaashaandhigga somalilan ayaa isna dhankiisa iska difaacay eedahaasi loo soo jeediyey waxaanu sheegay inuu falkaasi ka dhacay masaajid uuna ahaa mid ku yimid qadarta eebe
maanta waxaan balan lahayn golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan oo yeerhmo noogu yeedhay guddoomiyaha golaha wakiilada mudane cabdirasaaq khaliif axmed siaan ugu goloweynaha uga warbixino waxaan dalka u qabanno kalahaad uu kala hayo siduu igu yimaado aan u qabanno waajibaadka dastuuriga ah ayuu u soo ordayay darawalka gaadhigaygu ku jira socodkiisa ayaa waxaa kasoo horbaxay gaadhi waday arday maalin imtixaanaada lagu jiro maanta waxaa bilaabin imtixaankii shahaadiga dugsigii dhexe iyo dugsigii sare imtixaanaadkiisibaa bilaabmay gaadhigii siduu uga badbaadiya ardayda ayuu gaadhigii ka weecday haddana mid kale ayaa jihadii kale u weecday kusoo baxay markuu kusoo baxay buu ilaahay qadarkiisa waxay noqotay inuu ku dhaco masaajidka qadarka allana dee layaa ma laha waayo muslim baa nahay qadarka dad aaminsan bay nahay cid ujeedo laga lahana ma jirto waxaa dhacday in xisbiga wadani iyo mas-uuliyiintiisa ugu sarsareeya ay oo jaar la ahaa masaajidka ay yidhaahdaan gurigaygiibaa ayaa la weeraray khaasata guddoomiyaha xisbiga wadani uu yidhahdo gurigeygii waa la weeraray wuu qorshaysnaa wasiirkaa ka dambeeyey dowladdaa ka dambeysay mudaharaadadii ay sidaan doconayeen ay ku dardaraan shaagbaa lanagu aggubay wax alla dociyo dareen aanu ka qabnaa ma jirto ummadda islaamka iyo kuwa somalilandba in been loo sheego maaha dhacdooyinkana sideedaba in been laga sheego maaha niman waaweyn oo doonaya in dalka ay rabaan kursiga ugu sareeya inay fuulaan inay doonaan inay ku fuulaan kursiga been iyo xaalada aan jirin xalal abuur ah macnaheedu waxa weeyaan mar walba in iyagu hadday doona shaagaga guryahooda ku agubaan dabeedna yidhahdaan waa lana erinayaa imaamkii masaajidkuna wasaaradda gaashaandhigu saaka yimid waxaana u balan qaadnay inaan masaajidka dhisayno waa masaajid ilaahay waa mid ummadda ugu furan oo lagu wada cibaadaysanayo qadarka allana marnaba ma dhaafayno cid alle cid adig kuu jeedina ma jirto sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa